بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم abaarta runtii waa abaar lixaad leh oo dee qof walbaa ogyahay waa abaar aad iyo aada u ballaaran runtii goboladan oo dhanna ka jirta meelo badan oo soomaalida degtana ka jirta ilaa iyo haddana dee kolley waddanka roob ma jiro ilaahay baan ka rajaynaynaa subxaana watacaala in roob keeno laakiin abaarta runtii waxaa la dhihi karaa waa abaar caama haba lasii kala darnaado abaar runtii xoolihii in badan oo kamid a wiiqday kuwa joogaa liitaan haddaan ilaahay subxaana watacaala farag degdega furinna runtii nasiibo halisigii ay ka imaan karto ilaahayse waxaan ka rajaynaynaa subxaana watacaala dunuubta iyadaba ha iska badata dad muslin aan nahay inuu ilaahay noo soo gargaaro oo nasoo furto subxaanahu watacaala waayahay sheekh fa-aad gurmadka iyo dhaqaale ururinta aad ku jirtaan guddigiina ma dabooli kartaa baahida abaareed ee ka jirta dalka maya walaal ma dabooli karto leano annaga lacagaha ilaa iyo hadda naloo yaboohay lacago laba boqol oo kun ku dhow weeye laakiin nooma soo xaroon waxaan umalaynayaa ilaa iyo hadda waxa soo xarooday uun lacago aan maaragta sile ilaa toddobaatan iyo sideetan iyo kun meelahaasa soo xarooday inta kalena insha allahu tacaala waa ku daba jirnaa waa ka shaqaynaynaa maantao dhan aan soo ururino insha allah waana kasii shaqaynaynaa dhanka kalena dee gurmadku wuu socdaa oo hadda yacni laba madax waxay ku kala maqayiin qolana nugaal meel kamid a oo hawdka ah bay jirtaa qolana dhinacaas iyo cadduunka iyo jariiban bay jirtaa beri subax alasayna insha allahu tacaala laba qoloo kale ayaan rajaynaynaa inaan aba bixino marka gurmadkuna wuu socdaa insha allahu tacaala waa isku wadaynaa inaan wixii ururino iyo inaan gurmadkii wadno haddii ilaahay ka raali noqdo laakiin wax runtii dadka ku filan ma aha waa un iska dhiig joojin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaana watacaala inta dhiig joojinta la wado inuu ilaahay si deg dega noo soo furto waaya sheekh faad marka laga tago gurmadka gudaha ma jiraan dhaqaale aad ka hesheen dalka dibaddiisa iyo adduunka dacladiisa kale ama soomaalida wallahi jaaliyadaha dibaddu runtii marka la fiirsho gurmadkan aada iyo aad bay kolley de waa u yar yihiin waxa ka imaanaya waa iska jiraan dad runtii dhaqaalo kooban soo diraya nin boqol iska soo diraya gabar boqol iyo konton soo diraysa marka laga reebo runtii dhaqaalaha ugu badan oo hadda laga soo gaaray dibadda waa gabdhahaas degan australia waliba bers magaalada dheraa degan oo afar afar kun iyo boqol iyo sagaashan dollar noo soo diray dhaqaalaha labaad gabar soomaaliyeed oo iyadana sweden joogta weliba magaalada stockholm ayaa iyaduna ugu badnayd oo laba kun oo dollar soo dirtay magaceeda waxay nooga qaxodsatay inaanaan sheegin laakiin magaalada stockholm bay degan tahay laba kun oo dollar bay soo dirtay way jiraan dad boqol iyo konton dad boqol laba boqol soo diray waana wax aada iyo aada u yar laakiin intaa unbaa umuhiimsan ilaa iyo hadda wax dibadda naga soo gaaray waayahay idinka guddi ahaan gaarsiinta gurmadka deegaanada durugsan iyo cadaalad falkiina waxqabad maxaad nooga sheegi kartaa guddoomiye wallahi niyo annagu dee waxa weeye bini aadan baan nahay waxaan haynaana waa yar yihiin tabarta iyaduna waa yar tahay waa laga yaabaa dhulka inaanaan tuulo tuulo u gaarin laakiin annagu dadka ma kale haysanayno hadda meeshii dhib badan baan gaaraynaa sidii sanadkii horeba aan yeelnay waad garan kartaa sanadkii hore waxaan kasoo bilownay deegaanka maxaan ku lehay fiqi fuliyaan kasoo bilownay ilaa soolgeriyaan gaarnay xingalool baan kusoo noqonnay baragaha qol baan soo marnay allahu mustacaan markaasaan waxaanu u gudubnay inaan xaggaas iyo dhulka maaragta maxaan ku leeyahay degmada rako iyo allahu mustacaan meesha la yidhaahdo xumbays iyo sarmaan iyo meesha la yidhahdo adingeri iyo qalwo iyo qaararsoor iyo maxaan ku leeyahay dhulkaas aanu marnay kabacdina ilaa iyo xeeb iyo togog iyo uusgura iyo dhulkaasaan marnay runtii annagoo dhulkaa maraynaa roobkii bilowday haddana insha allahu tacaala dee guddigu waxay soo mareen laga soo bilaabo degma tuulada la yidhahdo xoobabays oo isku shuban ka shishaysa maxaan ku leeay isku shuban laftigeeda inkastoo aysan waxba ku qaybin way mareen uun xaaladay fiiriyeen xiriir ay tageen biyay kusoo qaybiyeen dhulkaasay soo mareen meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay maygaag bay soo mareen waxay soo mareen meesha la yidhaahdo sarmaan waxay soo mareen xumbays waxay soo mareen rako waxay soo mareen allahu mustacaan adingeri waxay soo mareen meesha la yidhaahdo ilaah odambeerka u dhigan qormo buurcad waxay tageen ilaa iyo qarxis uusguray soo mareen haddana waataan kuu sheegay nugaal hawdkeeda meelo kamid a oo aada looga cabanayo waa lagu maqan yahay dhinacaas iyo cadduunka iyo degmada jariiban waa lagu maqan yahay degaankan hadda oo ufayn iyo ku xeeran iyo aada iyo aad isagana looga qaylanayo insha allah berri baa lagu baxayaa sool iyo sanaag dhulka udhexeeyo isaguna aadka iyo aadka runtii u liitay isagana waa lagu baxayaa marka annagu runtii dadka ma kale haysanayna laakiin waxaan qiraynaa inaanaan degmo walba gaari karin hadda soomaalida waxay tiraada inaan xil xil qaaday ee qaadi waa laga yaabaa dadka qaybtooda inay dhaan cadaalad ma samayn annaga meesheeday laba imaan ayadana waa u garaabaynaa sababta duruufta keenaysa een annaguna maadaama dee aan mas-uuliyad qaadnay ilahay hortii waxaan dadaalaynaa inaanu cadaalad samayno howlkarnimana ku shaqayno wixii eedoo naloo jeediyana dee waa taxamulaynaayo dee eedi waa imaanaysaa aad baa umahadsan tahay guddoomiye sheekh fuaad adigaa mudan walaal aad iyo aad baa umahadsan tahay